qoras miya halka ka dhigano bal hadda waxaad eegtaa macnaha nolosha macnaha noloshu waa tijaabo iyo imtixaan walanabluwannakum buu ilahay yihi waanu idin imtixaani doonaa bishayin baanu idinku imtixaani min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah wa naqsin yarayn ah min alamwaali waalanfusi waatamaraat xoolaha iyo nafta iyo midhahaba laydinka nuqsaamiyo dad iyo duunyo intaba waa laydinku iman doonaa wabashir isaabiriin kuwa sabraya u bishaaree noloshan aynu joognaa waa taa weye imtixaankaasaynu noolay arday imtixaan ku jirana waad garanaysaa waxa looga baahan yahay waa inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo oo uu dadaalo si aan u raasibin oo aan u dhicin jaa'isad wanaagsan u helo iyo natiijo wanaagsan qofku intuu halkan joogo noloshiisu xaqiiqadaasay tae inuu fahmo laakiin taa haddaad ka dhacdo diiq baad ku noolaanaysa marka gaajada iyo cabsida iyo dad iyo duunyo oo qofka ka nuqsaamaa waxyaaba iswada laasimayo weeyaan oo aan insaankii ka fogayn balaaya hadday kaa maqantay keyrkaaday ku maqanta taasay isu weydaaranaysa dadka sabraya u bushaareen asabr qiimaha uu leeyahayna runtii aada buu weyn laguu sifee kuwa sabraya aladiina kuwii weeye idaa asaabatum musiiba musiiba marka ay ku dhacdo iyo balaayo naftiiyo maalka iyo ehelka markay ka soo gaadho qaaluu waxay odhanayaan innaa lilaahi annaga ilaahay baa iska kaaya leh wa innaa ilayhi raajicuun isagaanaan u noqonaynaa aan hor tegaynaa marka tanba waa la isla dhaafiyo geeri baaba iman waxaa iman doona in qofka camalkiisii laga xisaabiyo ilaahay baanu hor tegaynaa marka kol hadduu na leeyahay dee waxaan u warwarnaaba ma jiro wixii uu noo gartaa mar walba waa sax waa qowlka uu qofka muminka a odhanayo cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wuxuu ihi balaayo hadday igu dhacdo saddex arrimood ayay igu fududdahay buui ta u horraysa ilaahay diintayda ma yeelin buui oo balaayo diintaygama dhacdo ta labaad intii ay ahayd kama weynaata buui markay cumar ku dhacdo ee intii ay ahayd unbay tahay ta saddexaad dee waxa aan haystaa buuhi qowlkan inaan ku dhawaaqo dabeetana aan helo ajrigaa dambe aayadda ku xigta ay sheegayso sabirkan aayadda ilaahay uhi dadka sabraya u bushaareena waxa weeye qofka marka u horraysa balaayadu ay ku dhacdo sabirka uu sabro siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ku yihi saxiixa inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirku waa jugta u horraysa laakiin sabirkaagu waa maya ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwaas qowlkaa wanaagsan haleelaya odhanaya calayhim dushooda waxaa aaday salawaatun nabadgeliyooyin min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimi waraxmatu naxariis wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga uunba almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah waa saddex arrimood salawaad nabadgeliyooyin iyo naxariis iyo hanuun intaasaad ku helaysaa kelmadda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wixii musiibaha ku soo gaadha qowlka aad kaga jawaabaysaa waa kaa qofka muuminka ahina inuu ilaawo maaha qofku haddii dhibaata ay ku dhacdo wuu ilmayn karaa waanu nixi karaa waanu ooyi karaa siduu nebiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam inankiisi ibraahim markii uu dhintee loo sheegay ayuu ilmeeyo asxaabtu waxay idhahan sawtaada oohinta noo diidaysa markaasaa nebigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam ina alcayna tadmac waalqalba yaxsun walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiima lamaxsunuun waxau nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonayaa laakiin odhan mayno waxaan wuxuu ilaahay ka cadhoonayo odhan mayno laakiin ibraahimow tegiddaada waa ka murugaysan oohintiiyo baroortiiyo bacbacda iyo digdigta taasaa la diidaya ina safaa baa ilahay aayaddani waxay ku soo degtay mafhuum weeye ilaahay uu saxayo qur-aanku mafaahiimtu sax ah iyo dadku ismoodsiiskooda ayuu toosiyaa wixii ay ismoodsiiyaan buu ka fujinaya laba sanan baa jiray oo isaaf iyo naayila la odhan jiray midna marwuu saarnaa midna safa labadaa buurood ee safa iyo marwa ayay kala saarnaay darigii jaahiliyada marka labadaa dhexdooda la dawaafayo labadaas sanan baa loola jeeday dawaafka markii ilaahay hidaayada iyo hanuunka u keenay dadkii muuminiinta ahaa ayaa ragga qaarkood isqancin gaadheen oo waxaa la yidhi dawaar meesha kol haddaynu sana mu dawaafayno iminkana ilaahaynu xajkii u gudanayno debaynu iskaba daynadaa maynu halkan iska dayno ilan berigii hore waa meeshaynu sanamka u dawaafaynay ilaahay baa tilmaamay inaan la daynayna waajibba ay tahayba xarajka iyo cidhiidhiga la dareemayana la yska laafo dawaafkii hore iyo kanina ay kala duwan yihiin ina asafaa waalmarwa labadaa buurood min shacaa'ir illaah waxay ka mid yihiin calaamooyinka waaweyn ee diinta alle ay leeday faman xaja albayta aw ictamar qofka kacbada ku xajiya ee xaj ku soo gudanaya ama ku cumraysanaya falaa junaaxa calayhi dembi ma haysto an yatawafa bihima inuu labadaa dhexdooda wareego bax dembiyahoo ka haystaa ma jiro labadaa dhexdooda adawaafa weeyaan dembiga la anfiyeyna waa kii ay ismoodsiiyeen laakiin arkaantaabuu ka mid arkaanta cumrada iyo arkaanta xajka weeye rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam labadaa dhexdooda markuu dawaafayo aayaddanna wuu akhriyayey waxaanu ka bilaabayey safa isagoo oo odhanaya abda'u bima bada'a allaahu bihi riwaayaadka qaarkoodna ibda'uu bima bada'a allaahu bihi laakiin waxay tilmaamaan abda'u inay riwaayada saxiixaa tahay waxaan ka bilaabayaa tuu ilaahay ka bilaabay ina safa baa laga bilaabay iyadaas laga bilaabaya toddobada jeer toddobada jeerna sii socod iyo soo socodba waa la kala tirinaya dadka qaarkood oo xajka u xanuuniya oo tusiyaan haysan ayaa sii socod iyo soo socod mid qaarkood ka tiriya markaasaa dee qofkii afar iyo toban ay ku noqonaysa waman tatawaca khayran qofka khayr kororhsada faina allaha shaakirun caliim ilaahay waa shaakir oo waa ku mahadinaya caliim weeye u ogsoon yahi camalkiisaas kama lumayo markaa mar walba khayrka in addoonku uu badsado xaj iyo cumraba kuwooda sunnaha iyo dawaafka ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya buu ilahay yihi maa anzalnaa shaygaanu soo dejinno min albayinaati aayaadka cadcada iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu linnaas intii aanu dadka ugu cadaynay filkitaabi qur'aankan ama filkitaabi tawraat ama filkitaabi ashaa jinsiyaaho ayil kutub kutubtu ilaahay soo dejiyey oo dhan dadka ilaahay uu baray ee haddana bayinaadkii qarinaya ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allaahu ilaahay baa nacdalaya wayalcanuhum allaacinuun ciddii wax nacdalaysa ilaahay ka tala qaadanaysaana way nacdalaysa hala nacdalo wey halkaa waxa aad ka aragtay eedda iyo aafada iyo inkaarta weyne uu leeyahy qofka ilaahay uu diin baray markaa iyadoo loo baahan yahay qariyey qariyey weliba waa in la weydiiyey bay idhahdaan culimadu waktigaau dembigan weyn sii yeelanayo noocuu doonayaba ha u qariyo eeddaasay leeyihin yuhuuda qurana kuma koobnee ummaddan islaamkana cidda waxi loo baahan yahay iyo sharciga qarinaysa way aafadan way leedahay waa qawaacidda shareecadday ka mid tahay albayaanu waqta alxaaja shayga waktiga loo baahan yahay in la caddeeyo ilaahay wuu soo istisnooday oo qoluu ka soo reeba waxau ihi ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu kuwa saddexda arrimood la yimi mooyaane way towbad keeneen wixii ay kharibeen bay hagaajiyeen ay dib u saxeen way caddeeyeen wixii ay qariyeenna fa ulaa'ika kuwa atuubu calayhim waan ka towbad aqbalayaa baa ilah uhi kuwa kuwa towbadooda waan aqbalaya kol hadday ilaahay usoo noqdeen wa ana atawaabu raxiim kii towbadda aqbalaan ahay baa ilahay uhi ee markaa aada u aqbaleen naxariista ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun iyagoo gaalo ah ulaa'ika kuwa calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullaahi ilaahay cadhadiisii waalmalaa'ikati iyo cadhada malaa'igta nacdashooda waannaasi wa lacnatu nnaas iyo dadka muuminiinta ee nacdalaya ajmaciina dhammaantu intaasoo dhan baa nacdalaya qofku kol hadduu ilaahay ka gaaloobo aanu towbad keenina kufrigaa uu ku socdo ayaan darraa u dhammaatay adduunkuu doonaya ha yeesho magacuu doonaya ha yeesho qoladuu doonaya ha ka dhasho kullu daalik wax alla waxay uga faa'iida yihiin ma jiro kol haddii iimaan la'aan uu adduunyada kaga ambabaxo inkaar way u dhammaatay ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo mu'miniintoo dhan baa nacdal ku wada halkaa waxaa ka muuqday in xaq ay u leeyihiin dadka gaaladaha in la nacdalo gar bay u leeyihiin siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ahaa caam ahaan baa loo nacdalaya gaalada caam ahaanna mu'miniinta loogu ducaynaya mana aha inay dadka qaarkood isxambabooraan oo idhaahdaan xidhiidhkii gaaladaa xumaanaya iyo dadka maxaa cadaawadooda lagu beeraya ummaddu waa wada saaxiibe eh dee ninka ilaahay kay colloobeen la saaxiibaya isagay jirto khaalidiina fiihaa way ku waarayaan nacdashaa ogabay nacdo la yidhi cadaab baad fahantay marka cadaabkaas ayay ku waareen laa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fududaynayo mar hadduu ilaahay ku istaadho dee kama dabcinayo walaa hum yundaruuna loona kaadin maayo hadday yaro xoqdaan ay yidhaahdaan marmarsiiye iyo wax looma kaadinayo ilaahay wuxuu ihi wa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahiinu dadow waa ilaah keliya asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo abuurkiisa iyo maamulkiisa intaba keli buu ku yahay cidi kuma weheliso waa caqiidada wanaagsan ee qofka looga fadhiyo la doonayo laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa waa isaga un arraxmaan araxiim waa kii naxariistiisu ay caamta in naxariistiisu aakhirana muminiinta ay ku gaarta alla waxa uu xusay haddaba bal ilaaha keliga ah ee xaqa ahi waa isagabaa lagu yidhiye taa daliiladeeda aayaddana quraad toddoba daliil ka helaysa oo aayaadkii kawniga ahaa ee toddobada daliilba waxay kuu caddaynayaan inuu ilaahay ilaahnimada keli kuu yahay oo aanay cidi ku wehelinin kii kale la caabudayna baadil lagu caabuday ina fii khalqi samaawaati walard alla waxau ihi abuurka samooyinka iyo dhulka ilaahay u abuuray waxa ku sugan wakhtilaafi leyli wannahaar iyo habeenka iyo maalinka isweydaarkooda kanaa imanaya kanaa tegaya kani wuu cadyahay kani wuu madowya kana wuu dheeranaya kana wuu gaabanaya isweydaarkooda waa nooca waalfulki iyo doonyaha maraakiibta allatii tajrii fi lbaxr maraakiibta badda gooshaysa ee hadaafaysa iyagana waxa ku sugan maxay la socota maraakiibtaas bimaa yanfacu annaas dadka wax waxtar u ahoo dee tijaaradoodii iyo safaradoodii iyo dheefahoodii wax dadka waabay ayay la socdaan maraakiibtaas maraakiibtaa waxaa ku sugan iyo wamaa anzala allaahu min asamaa'i min maa'in iyo biyaha ilaahay xagga kore uu ka soo dejiyey fa axyaa bihi alarda dhulkii uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhulkii intuu geeriyooday kadib nolosha dhulkaa uu nooleeyey iyo biyaha uu soo shubay waxa ku sugan wa batha fiiha min kulli daabba dhulkii wuxuu ku baahiyey xayawaan kasta bal adigu dhulka intood miyiga marto ama haddaad magaalo joogtaba beeraha xayawaanka aad tagto bal hadda u fiirsa xayawaanka ilaahay ka yar iyo ka weyn iyo dhaqaaqiisa iyo habku u soconaya habku u adeeganaya wax alla waxa uu ku baahiyey dhulka dhexdii ee daabadaheed dul tukubaya noocuu doonaya ha ahaade u fiirso wa tasriifi riyaax iyo dabaylaha isgedgediyaya riix iyo riyaax labadaba quraado way akhriya inkastoo qur-aanka dhexdiisa lafdigu markuu mufrad yahay dabaysha cadaabka sheegaysa weeye markuu jamaca yahayna waa dabaysha sheegaysa naxariista dabayshan isgedgediyaysa ee aad aragtee kolba dhan ka imanaysa waxa ku sugan waasaxaabi almusahar iyo daruurtan la dhigay bayna asamaa'i waalard cir iyo dhul dhexdood cirka iyo dhulka dhexdooda bal daruurtan iska heehaabay ee cajaa'ibka badan ee weel ay ku jirtaa weel ay ku sugan tahayna aanu jirin iyada oo biyo ah intaas la idiin soo sheegay toddobadaa shay la aayaatin calaamooyin waaweyn baa ugu sugan liqawmin yaclamuun liqawmin yacqiluun dad aqoon leh qaar caqli leh hadduu qofku baliid yahay oo aanu caqli lahayn dee iyada maya ee waa ciddii caqli leh aayaadkan ku baraarugaysa marka aayaadkan aynu caalamka ku arkaynaa ee intaasoo ilaahay uu tilmaamiyo kuwa kale badana qur-aanku uu tilmaamay akhrin bay naga mudan yihin sida kuwanaynu u akhriyayno kale wa min annaasi baa haddana ilaahay dadkii waxaa ka mid ah ilaahay uu kasoo warramay tawxiidkiisi iyo adiladiisii bal haddaba kuwan ka dhacay waa kuwii aan caqliga lahayn wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yatakhidu mid samaysanaya min duuni illaahi inta alla ka sokaysa andaadan sanamyaal yuxibuunahum way jecel yihiin ka xubbi illaah sida ilaahay mu'miniintu ay u jecel yihiin oo kale ayay isku dayayaan bal inay u jeclaadaan waxa ay caabudayaan waa shurako iyo ilaahyaal la caabudo oo noocyo kala duduwan leh noocyadooda aad bay u badan yihin rabitaanka iyo hawada ayaa ka mida qofku wixii uu doonayaba uu yeelo waaladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaabaa ashaddu adag xubban lilaah jacaylka ay ilaahay jecel yihiin ayaa mudakarsan jacaylkaay mu'miniintu ilaahay jecel yihiin waa mid mudakara oo kooda aan la mid ahayn waa run marka qofka naftiisa iyo maalkiisa ay noqoto ka mu'minkaa unbaa ilaahay u quudha laakiin ka kale sanamna uma quudho addoonuu caabudayana uma quudho laakiin qofka muuminkaa ilaahay wuu quuraya kalgacalkiisa iyo xubbigiisaas waa mid runtii sarreeya isagoo kii ilaahay doonaya haddaba waxaa halkan ilaahay uu xusay kuwanay caabudeen inaanay waxba anfacayno rabbi waxau idhi waxa uu tilmaamay wixii isdaba socday ee xumaanta isku yeelaya isku aqbalaya efki kuwii la harawsanayey iyo kuwii kale iyaguna wax adoonsanayey iyo kuwii hogaaminta ahaa bal hadda sida loo kala yaacay oo sidan taxaalufkan gaaladu ifka ay u leeyihiin xulafada ay u yihiin ama siyaasad ha ku xulafo noqdeen ama dhaqaale ama ciidan ama maslaxad eh intaaba waa xulafo way ku noqdaane xulafanimadaasi sidanay u burburaysaa maalinta walow yara aladiina dalamuu baa ilahay weli kuwii daalimiinta ahaa haddii ay arki lahaayeen id yarawna alcadaab cadaabka kolka ay arkayaan haddii ay ogaan lahaayeen xaalkooda ama muuqaalka xaalkooda hadday arki lahaayeen maalintaa la calimuu baa ku jirto halkaa jawaabta ay noqonaysa la calimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaahi jamiican awoodoo dhan ilaahay inuu iska leeyahay bay iminka ogaan lahay wa ana allaha shadiid alcadaab ilahay inuu cadaabkiisu daran yahay bay garan lahay aayadda macnaheedu waxa weeye nimanka daalimiinta ahi maalinka uu ilaahay cadaabkiisa tuso xaalkoodu sida uu yahay haddii maanta lasoo hordhigi lahaayo ay arki lahaayeen waxay yaqiinin lahaayeen awoodoo dhan inuu ilaahay leeyahay aanu sanamla lahayn iyaguna lahayn cid kalena lahayn ayay garan lahaayeen awoodda ilaahay way oggolaan lahaayeen maanta xaalkoodu maalintaas siduu yahay haddii maanta la horkeeni lahay idan markaa jawaabti lowda waxa weeye lacalimuu baa lasoo qadaraya lacalimuu ana alquwata lilah id wakti xus nebi maxamedow tadhara'a ay gacan taagteen ama ay ka firdhadeen aladiina tubicuu kuwii la raacay min aladiina itabacuu kuwii raacay bay ka firdhadeen kii wax raacay ayaa laga cararay ka ka cararayaana waa kii uu raacay ee ilaaha uu ku sheegayo ama uu sayidkiisa ku sheegayo ama baatilka uu ku raacayo wa ra'aw alcadaaba labada qolaba cadaabkii bay arkeen waxaan kala eriyey cadaabkii bay arkeen wa taqaacat bihim waxa u go'day alasbaab xarkihii baa u go'ay wa taqaacat canhum alasbaab xarka isu xidhayay liita oo daciif oo xuub caaro ah kuwii baa kala go'ay oo meel ay mareen la waayo waa xariggii siyaasadda waa xariggii saaxiibtinimada waa taxaalufka aynu goorta dhoweyd sheegayneen dhinacyada kala duwan leh waxa ay ahaayeen wada socodkooda kuwa masaalix iyo manaafica ee mabaadi iyo caqiido iyo iimaan mu ahayn marka asbaabtaas way dhammaatay wa qaala aladiina tabacuu kuwii raacay baa waxay yidhaahdeen kuwii raacay ee daba socodkaa nacamlayaasha kufriga ayaa waxay idhaahdeen low anna lanaa miyuu noo sugnaada karatan noqod alla miyaa ifkiina lagu celiya bay idhahdeen miyaa ifkiina lagu celiya maanta waa aakhire fanatabara'a minhum waanu ka gacan taagan lahayn kuwan oonu ka beri noqon lahayn kamaa tabara'uu minaa siday maanta nooga beri noqdeen nimankani awrkooday nagu soo kiciyeen ifkii waanay nagu guurayeen waxaanu jeclaan lahay maanta ifkiina lagu celiyo dabeetana waanu ka durki lahayn bay waanu ka durki lahayn bacda fawaati alawaan waktigii baase ka tegey marka lowdan oo kale waa tamani bay tusinaysaa laakiin jawaab dooni mayso miyuu noo sugnaada kara noqod naa ifkiina lagu celiyo macsiyadu murugadaasay leedahay halka daacada ilaahay iyo cibaadadiisuna farxaday leedahay alla waxau ihi kadaalika sidaasaa yuriihim allaahu ilaahay uu tusinayaa acmaalahum camalladoodiibuu tusinayaa xasaraatin calayhim iyada oo murugo ku ah camalkii ay sameeyeen wuxuu ahaa mid murugo ah mid isciilkaambigan iyo cadhadan dhalay buu noqday marka murugadaasay camalladoodii oo murugo ah baa ilahay uu tusiyey wamaa hum bikhaarijiina min annaar naarta kama baxayaan baa ilahda naarta kama baxayaana way ku waarayaan ilaahay ummadiibu haddana u yeedhay islaamka ahayd ayaankana u yeelatay inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa raacaan oo isaga ay ku abtirsadaan sunnadiisa qur-aankanina waxyigooda u noqdo waxyaabaha ay cadaabkaa kaga badbaadayaan iyo murugada ayaa ilaahay u xusaya kolkaasuu ihi yaa ayuha nnaas dadkiiow baa ilaahay uhi marka dee dadkoo dhan caam ahaan naska ha loo yeedho maa kuwan dee aynu soo xusaynee diinta ilaahay iibsaday waa amarku uu ku wada dhacaya kuluu baa ilaahay uhi cuna mimaa fi lardi dhulka waxa ku sugan cuna xalaalan isaga oo la idiin ogol yahay oo ilahay idiin baneeyey ayiban oo wanaagsan walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shayaan shaydaanka raadkiisa ha gurina raadka shaydaanka ha gurina innahu lakum isagoo caduwun mubiin cadow buu idiin yahay cadaawadda caddaysay marka xalaasha shaygu waa inuu xalaal yahay waa inuu ayib yahay oo laba shay oo islaazimaya oo had iyo jeer waxa khabiidka la ydhaahdaa ee xuni xalaalba ma noqdo ee waxaan dayibka ahunba xalaala marka xalaashoo la cunaano waa arrin weyn arrin aad iyo aada u qiimo badan weeye qofka cibaadadiisa iyo ducadiisaba sacad nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay bari inuu alla iga dhigo mustajaaba dacwa mid ducadiisa la aqbalo nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ku dadaalo inaad xalaasha cunto bal waxaad afka gelinaysun ka fiirso iyo waxaad cunaysa de adu xalaal un isticmaal waxaad bixinaysaana xalaala noqon ducadaada waa la aqbalaya yaa allah in badan bayn habeen iyo maalinba ku celcelinayna laakiin bal aan dib u eegno waxa afkeenna gala talow xaguu ka yimi haddii baac mushtari qofku yahay iyo hadduu dowlad u shaqeeyo iyo hadduu gaar u shaqaysto mar walba waan ka fiirsana xalaashaas waktigan way murugo gashay oo wax badan baa isku darmay shaydaanka raadkiisoo la raacaa oo xaaraantoo la cuno isaguna uu ku macaaneeyo oo uu qiilal liita kuugu sameeyo xalaashi innamaa ya'murukum baa ilahay uhi wuxuu idin farayaa shaydaanku bisuu'i xumaanta iyo walfaxshaa'i foolxumada xaraantu ay ka mid tahay wa an taquuluu iyo in aad tidhaahdaan cala allah ilahay inaad ka sheegtaan maa laa taclamuun waxaydaan garanayn inaad ilaahay ka warisaan oo diin ka dhigtaan inaad diin ka dhigtaan marka shaydaanku wuxuu kuu sheegaa dee wax khayrle maaha idan addoonka waxa ilaahay uu doonayaa inuu amarkiisa qaato ka shaydaanka weydaan waidaa qiila lahum buu ilahay yihi kolka lagu yidhaahdo ittabicuu raaca maa anzala allahu ilaahay waxiguu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan bal iska daa waxiga raaci mayna natabicu waxaanu raaci doonaa maa alfaynaa shaygii aanu kula kulannay calayhi aaba'ana aabbayaashayo diintaanu kula kulannay iyaga oo haysta ayuunbaanu raaci oo dee waxa dhacaysay dadka qaarkood xaaraanta ay cunayeen inay caado u ahayd sidii carabtoo kale neefkoo nool baa barida laga goosanayay dabeetana la yska shiilanayo mushrikiintii carbeed caaday geelana markuu qofku yaraha raado ama uu gaajoodo oo wuxuu cuno uu waayo sidii huryada ayuu huryo qoon u yeeli jiray kurusku mindi ka taagaya dhiigu ka jaqaya sida aayadda soo socotaaba ay tilmaamaysa inamaa xarama calaykum almaytata waddam halkaasuu iska jaqayaa dabeetana awrkii geed buu marinaya adow salaam ha iska daaqa buu leeyahy maxaa yeelay arma inagaba taasi inaga dhacda hebel quruumaha iyo neefa loo gowraco dhiigga hala cabsiiye soomaad maqal maxaad ula yaabaysaa mushrikiintii carbeed ee huryoqoonka lah way jiraan dad caynkaasoo inagaba odhanaya quruumaha iyo dhiigga hala cabsiiye waana dee xaaraantiisii buu yahay dhiig marka wixii caado ah ee dhaqankeenna soomaaliga ah aynu ku hayno aabbayaasha yaanu ka helay maya ee kol haddii uu xaaraan yahay waa laga tegaya shaygaa ma geyno wadnuu naga yahay tagoog buu naga yahay waxaasoo ilaaqi way nagu badan yihi marka aabbayaasha yaanu kala kulannay maya xalaasha ilahay aan ka guddooman ee inaan ku gacansaydhin nicmadiisa ilaahay baa wuxuu idhi awalow kaana aabaa'ahum aabbayaashood haddii ay yihiin laa yacqiluuna shay-an kuwo aan waxba garanaynin walaa yahtaduuna aan hanuunsanayn miyay iska raacayaan nacasnimadooda ilaan waa ducufe daliilka liite ee mid kasta oo ul booca ku tukumaya daliilkuu cuskadaa waxa weeye aabbahay baa ka soo gaadhay caadada daliilkeeduna waxa weeye caado la gooya cadha alla ayay leedahay caadadan caadada marka ay doonayaan inay daliilu sameeyaan aayad iyo xadiis ugama soo qaadana waxay dhaha caado la gooyaa cadha allay leedahay dabeetana waxa way haynagu taataabanin laakiin caado sharciga khilaafsan oo la raacaabo cadha alla leh ilaahay baa yidhi wamahalu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka mahali ladii kiibay la mid yihiin yanciqu u yeedhaya ee u dhawaaqaya bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeedhmo iyo wa nidaa'an dhawaaquun mooyaane hadal aan fahmaynin summun waa kuwo dhegala bukmun way afla'yihiin comyun way indhala'yihiin fahum laa yacqiluuna waxba ma garanayaan way ka dhacsan yihin marka ka u yeedhayaa kuwa aan waxba garanaynin wuxuu la mid yahay kanoo kale marka waxaa mudaafkaa loo soo qadaraya wamathalu daaci aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa qofka diin ugu yeedhayaa wuxuu la mid yahay ka mathali ladii yanciqu qof u dhawaaqayo oo u baaqayo xoolo neefka xoolahay hadalkaaga ma fahmayo laakiin dee wuu maqlayaa yeedhmadaada iyo codkaaga bowbowdii wuu maqlayaa ducaa'an wa nidaa'an waa yeedhma wuu maqlaya marka kuwaas indhala'aan iyo afla'aan iyo hadal la'aan baa ayaa isu cuskaday idan markaa waxba ma garanayaan caqligoodu noocuu doonaya ha ahaado horumarkay doonayaan ha ku sameeyeen laakiin caqliga ilaahay lagu garan waayey aakhirana lagu garan waaye caqli maaha yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo kuluu cuna min dayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa xalaashaa cuna xalaasha cuna baa ilaahay u leeyay waa amru libaaxa waa laynoo baneeyey fastax baa u tihiin washkuruu lilaahi ilaahay ugu mahadnaqa in kuntum haddii aad tihiin iyaahu tacbuduun kuwo ilaahay caabudaya haddaad tihiin ogabay xalaasha oo ilaahay aad ka aqbasha waa cibaado oo aad shukrigiisana la timaado iyada oo aad tidhaahdo waa xaaraanna waa kufri khatar badan bay leedahay marka nicmadii mudnayd inaad ilaahay ugu mahadnaqdo haddaad tidhaahda ama caadaan uga tegaya ama anigaa naftayda ka xaaraantinimeeyey waa khatar aad u badan muslimiintu waxay isku waafaqsan yihin qofka xalaal daliil uu xalaaleeyey xaaraantinimeeya inuu ku gaaloobayo khatar badan bay leedahay haddaba maxaa inaga xaraama waxa inoo xalaasha ahi wuu ka badan yahay waxa inaga xaraamtaha waxa inaga xaraamtaasaynu dee habeenkii dhawe soo xusayna waaba wax koobanba shayga lama odhan karo waa xaraam ilaa daliil loo helo qur'aan iyo xadiid alla waxa uhi innamaa xarama calaykum almaytata baktiga ayaa ilahay u xaaraantinimeeyey baktiguna waa wixii aan bir solinin ee gowrac sharciga aanu ku dhicin waxaa laga soo reebay kalluunka iyo ayax waddama dhiiggaa ilahay u idinka xaaraantinimeeye waa dhiigga soconaya waxaa laga soo reebay dhiigga beerka iyo beeryarada iyo dhiiggan had iyo jeer hilbaha ku hadha neefka marka la gowraco ee dabka iska gelaya wa laxma alkhinziir iyo hilibka doofaarka gaalada waxaad moodaa wixii xaraan ahunbaa lagu saliday adhiga ma dhaqdaane doofaarkay dhaqdaan xinkeenunbay u jeedaan doofaarku wuu badan yahay dawadiisu way badan tahay meel walba waa lagu soo darayaa ilaa waxay la xintamayaan xaqay la xintamayaan wamaa uhilla bihi ligayr illaah iyo wixii lagu gowracee loogu dhawaaqay magaca ilaahay magacaan ahayn bismi fulaan magacii ilaahay magacaan ahayn lagu gowracay kaasi isaguna kuwa hore caafimaadkay waxu dhimayaan kana caqiidadu waxu dhimaya waa khatar weyn weyn faman idura qofka loo dhibgeliyo ee u baahda waxaa lasoo sheegay intaba hayra baaqin isagoo aan ummadda jidgooyo ugu jirin oon dhuljiif ahayn hadduu dhuljiif yahay naga dhinto waxba loo gurman maayo ruqsad ma hayso walaa caadin isagoo aan cuuranayn oo kama sahay qaadanaya dee qofku marka uu waxyaabahan xaraamtaa cunayo ee gaaja ay u qabato waa inaanu caadi ahayn yuu badsanin ee nafta uun in yaroo dee gaajada uu kaga celiyo waxa weeye adaruura tubixu lmaxduur walaakina adaruura tuqadaru biqadariha labada qaacidaa wada socda daruuradu wixii xaraama way way xalaalaysan laakiin daruuradu heerkeeday ku eg mutlaq maaha غayra baaqin walaa caadin falaa isma calayhi kaas wax dembi isaga ma hayso ina allaha gafuuru raxiim ilahay baa dembiga dhaafoo naxariisanaya saasa ilahay unagu naxariisa ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu shaygu ilaahay soo dejiyey oo min alkitaabi qur'aanka ka mida iyo waxyiga wayashtaruuna bihi tamanan qaliilan adduunyo yar ku iibsanaya ee tanaasul xaqa ka sameeya si ay maslaxad u helaan waa arrin khatar badan ulaaika kuwaasi maa yaakuluuna fii butuunihim caloolahooda uma cunayaan ila naara naarun bay caloosha u cunayaan waa la yaqaanaa qofku haddii uu wax cuno inuu calooshun tago laakiin waxa had iyo jeer la yidhaahdaa qofka marka dariiqo hagaagsan aan wax ku cunin ama uu badsado war ma calooshu u cunayaa baa lay kuwaasi caloosha ayuumay naar ka buuxiyeen walaa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati dharaabta qiyaama hadal ay ku farxaan walaa yuzakiihim xumaan kama nadiifinayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihi waa dadkii cilmiga qariyey markaa xaqa yaan la qarin xaqa ha la sheego qabiilana yaa looga xishoon xukuumadna yaa looga xishoon saaxiibna yaa looga xishoon ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaalata bilhuda waxay iibsadeenay qaateen dalaala halow bilhuda hanuunna way ka tegeen hanuunkii ilaahayna way ka tegeen bal labada isdhaafsadeene walcadaaba bilmakfirati cadaabkiina waxay ku bedesheen dembi dhaaf macnaha dembi dhaafkiibay ka tegeen oo cadaab bay qaateen iyo wixii keenayay fama asbarahum cala naari bu ilaha yidhi shay weyn baa naar ku sabirsiiyey maxaa kaga sabir badan naar maaha laakiin waa tacajubiya famaa ay shayun cadiimun asbarahum cala annaar shay weyn baa naar ku sabirsiiyey dalika arrinkaasi waxa uu ku yimi biana allaha nazla alkitaaba bilxaq ilahay baa kitaabka xaq ku soo dejiyey wa ina aladiina ikhtalafuu fi lkitaab kuwa kitaabka isku khilaafayna la fii shiqaaqin baciid khilaafad bay ku sugan yihiin iyo idinla fogaani